oo kubahi al-shabaab way ballanka sheegaynay ciidamada al-shabaab iyo galantaka hayaan tumi ilama askari oo laka qobday dagaalkii jimaadi lahadhaafi deegaanka elcadde ee gobolkaasay gadayo ka qaadeen al-shabaab wayba tilmaameen iniyo habandha ka doonaan maxaabiistaasay dhowaan balse wayba yoo sheegeen iniyo in iska jaraan dadkiioo galantaka hayaan saraakiil iyo weliba askar kenyaati intaba taasoo kale warkan warkaa kubaha al-shabaab iyo wayba laka sheegayni dhimashada askarti kenyaatiga ee weerarkaasi laka dilayay diirasa boqol askari ilaa i hata malhayo war ku madax bannaanka al-shabaab oo xaqiijiyo tirada rasmiga ee weerarkaasi jamaaday lahadhaafi al-shabaab iyo ka qaadeen deegaanka eelcadde ee gobolka geda inkastoo dowladda kenyana iyo dhanshe anshaacina tirada askarta weerarkaasi lakuka dili weerarkan iyo wayba weerarkan kudhihi deegaanka elcadde ee gobolka geda usahay ko laha qorsheeya wayba ku dhaladay khasaaro culus oo inta badan ha ku deerti ciidamadii kenyaatiga haya ee miilo fadhiisinka ka lahaaya